bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamadi wcla aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun man nadara an yusalliya fii beyti اlmaqdis baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man nadara qofkii nadaray an yusalliya inuu ku tukado fii beyti اlmaqdis beyt اlmaqdis inuu ku tukado qofku haddii nadar uu ku galo masjidul aqsa inuu ku tukado xukunkiisa see noqonayaa beytulmaqdisna waa loo dabdiyaa beytulmuqadasna waa loo dabdiyaa labada dabdina alimaamu اnawowi majmuuca ayuu ku sheegay ayb waana masjidul aqsaa meesha marka looga muraadayo beytalmaqdis ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil whuwa abu slmة الminqariyu tabudakiyu qaala xadaثna xamaadu huwa bnu slmة qaala أhbarana xabiibu اlmucallim can caطاء bni abi rabaxin can jaabir bni cabdillaahi ana rajula qaama ywma اlfatxi nin ayaa maalintii maka la furtay yuu kacay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii nadartu lilaahi allaan u nadray in fataxa allaahu allah hadduu furo calayka adiga korkaaga makata maka uu kuu furo an usalliya inaan tukado fii beyti ilmaqdis inaan ku tukado taasaan alla nadar ugu galay qaala abuu salamata abuu salama waxa uu yidhi maratan kol ragcatayni laba ragco laba ayuu yidhi yacnii laba ragco inaan beytilmaqdis ku tukado qaala waxa uu yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalam salli haahunaa meeshaan ku tuko halkan ku tuka ayuu ku yidhi uma acaada calayhi waa ku soo celiyey faqaala waxau yidhi nebigu salli haahunaa meeshan ku tuko uma acaada calayhi waa ku soo celiyey haddana faqaala waxa uu yidhi sha'naka idan ilzam haddaba markaa iska laasim sha'naka arrinkaaga idan markaas haddaba hadday sidaa tahay sidaada yeelo orod baxoo kusoo tuko macnaha sha'naka marka waa mansuubsan tahay waxay ku nasbisan tahay iqraa' bimacnaa ilzam sha'naka sha'nigaaga qabsooo laasim oo ku dheg hadday sidaa tahay alimaamu nawowi majmuuca xadiidkan waxa uu yidhi wa amaa xadiidu jaabirin fa saxiixun xadiidka jaabir waa saxiix buu yidhi rawaahu abu daawuud fii sunanihi bilafdihi biisnaadin saxiix ayb xadiidkan marka waa saxiix waxaana laga qaadanayaa qofku haddii nadar uu ku galo masjidul aqsa inuu ku soo tukado maka iyo masjidulxaraamka iyo masjidulnabowiga haddii uu ku sameeyo salaaddii waa u gudmaysaa nadarkiisiina waa ka gudmay maxaa yeeley meel kasii fadli badan buu ku tukaday ayb meesha laga deliishanayana waxay tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam salli haahunaa buu yidhi meeshan isaga tuko oo yacnii wuxuu ku hanuuniyey inuu iska daayo meeshiisa ay salaadda ugu gudmayso meeshuna ama waa masjidulxaraamkiiyo waa xaramkii ama waa madiina labadaas ayb waxaa kaloo xadiidka sha'naka idan waxaa laga qaadanaya iyadana inaysan reebanaynoo hadduu baxo oo meeshaa uu tago ku soo tukado masjidul aqsa nadarka inuu ka gudmay ayb saasay marka culammadu yidhaahdeen xadiidka marka sideedana asal asalka mas'alada yacnii qofku masaajidda marka la fiiriyo ama meelaha cibaadaadka lagu sameeyo waxaa laga yaabaa inuu nadro nadar uu sameeyo uu nadar ku galo inuu ku soo tukado masjid min almasaajid aan ahayn saddexda masaajid yacni masjidulxaraamka iyo masjidulnabowiga iyo masjidul aqsaa meel aan ahayn hadduu cayimo uu yidhaahdo ilaahay wuxuu ugu leeyahay inaan ku tukado masjid hebel saddexdaana uusan ahayn bilitifaaq ma aadaayo meel allaale meeshuu joogo ayuu ku tukanayaa salaadda maxaa yeeley masjidkaas iyo kan aad joogto isku mid waayo waxba kuma kala duwana ma kala ajar badno labadaasi ma kala ajar badna haddaad tidhaahdeed ilaahay wuxuu ugu leeyahay masjidka ismaayo ku yaalla kusoo tukanaya kaagan isaga tuka halkan ku yaalla isku mid waa kaas iyo kan waxba kalama badno ma la samaynayo marka saddexda masjid laakiin ee nebigu sal ll slam uu yidhi laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid masjid alxaraam wa masjidi haada wa masjid alaqsaa saddexdaas ayaga nadarka waa loo aadaa mas'alo kale waxay tahay masjidulaqsaa haddii uu yahay waxa markaa la nadray waxaa bannaan in lagu guto labadii masjidee kale masjid ulxaraam iyo masjid ulnabowi liannahumaa afdalu minhu way ka fadli badan yihiin labadan baa ka fadli badan sooma garana waxaa kaloo masjidulnabowiga haddii nadarka lagu galana masjidulxaraam waa lagu oofsan karaa waxba iyadoon la aadin meeshaa oo haddii masjidulxaraamkii qofka ku tukado waa ugu xasilay salaaddii iyo ka badan buu helayaa sooma garana ayb masjidulnabowiga isagu nadarka laga loo sameeyo oo qofku uu yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan masjidnabowi ku soo tukado shaaficiyada laba wej ayay ama laba qowl ayay sheegaan oo ay leeyihiin qofku ma laasimayo nadarkaas maxaa yeeley madiino nusug xaj iyo cumro looma tago ayb maadaama nusug aanay lahayn nadarkeedana ma laasimayo ay leeyihiin weliba qowlkaas waa qaar badan baa u gargaaray shaaficiyada qowlka kalena wuxuu leeyahay maya waa fulayaa nadarkii madiino lagu galo waxaana tusaya xadiidkan laa tushaddu rixaaluga ilaa ilaa alaaati masaajid ayb labadaas qowl baa marka majmuucu muhadabkuna uu sheegay majmuucuna marka qowlalkaas unbau marka sii tilmaamay ayb mas'ale marka majmuucu uu tilmaamay baa jirto ayb oo laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid uu ka bixiyey juska sideedaad majmuucu wuxuu yidhi alimaamu الnawowi ama idaa nadara ityaana masjidin aakhara siwa alaaati hadduu nadro masjid kale oo aan saddexdaan ahayn falaa yancaqidu nadruhu nadarkiisa ma guntan maayo bilaa khilaafin liannahu laysa fii qasdiha qurbatun maxaa yeele meel kale safarka loo baxaayo aan saddexdan meel ahayn oo cibaado darteed loogu baxaayo buqcada iyo meesha la barakaysanayo male buu yidhi nacam qurbo maba ahanba ayb liannahu laysa fii qasdiha qurbatun waqad saxa can الnabiyi salى اllahu عalيyh ali wasalam laa tushaddu الrixaalu ila ilى alaaثaةi masaajid qaala imaamu اlxaramayn abulmacaali اljuwayni wuxuu yidhi kaana shaykhii yuftii biاlmanci sheekhaygii wuxuu fadwoo jiray buu yidhi inay mamnuuc tahay min shaddi الrixaali ilaa hayri hadihi الalaaثati saddexdan meelood meelaan ahayn in loo aado safar oo buqcadaas lagu barakaysanayo waa reebi jiray buu yidhi sheekhayga imaamulxaramayn marka sheekhiisa aabbihiis weeyaan ayanii abu muxamed iljuwayni isagoo abulmacaali abu muxamed weeyaan aabbihiis waana ayb kaakaasu u jeedaa marka waana isagu u jeedaa marka shaykhii markuu leeyahay waana min asxaabi ilwujuuh dadka marka owjuhda kuleh madhabka ayuu ka mid yahay dadka yacnii la yidhaaha asxaabulwujuuha weeyaan ayuu ka mid yahay isagu ayb waa reebi jiray buu yidhi qaala warubbamaa kaana yaquulu muxaramun waxaa la arkaa mararka qaar wuxuuba dhihi jiray waaba xaaraam hadalka uu dhihi jirayna wuxuu ahaa shaddu rixaali ilaa qubuuri alambiyaa'i waاsaalixiin dadka saalixiinta iyo ambiyada qubuurtooda in loo safro ayuu xaaraan dhihi jiray xadiidkaanuna u keeni jiray ibnu xajar xataa waa sheegaya inuu sidaas qabay alimaamu nawowina sharaxa muslimkana waa ku sheegaa meeshanna waa ku sheegaa ayb marka isagu abuu moxamed aljuwayni iyo qaadi xusein sidaasay qabeen a'immada shaaficiyada laakiin imaamulxaramayn oo abulmacaali ah isagu waa ku khilaafsan yahayo waxa uu yidhi qaala alimaamu waالظaahiru annahu laysa fiihi taxriimu walaa karaahatun qubuurta marka ama meel kaloon saddexdan meel ahayn in loo safro oo loogu safro qurbo iyo cibaado xaaraanna maahan karaahana maahan buu yidhi maxaa soo baxaya marka waa mubaax buu rabaa inuu dhaho ee mubaax ma ilaahay baa lagu caabudaa marka ibaaxadu iyadu wax ka xasilaya male ajarna kama xasilo dhibna yacni dembina kama xasilo walidaalika mas'alatu shaddi rixaali ilaa qubuuri saalixiin marka la taxriiriyo cid a'immadii hore ah oo waa sunno tiri ma jirto subki wax uga horreeyey oo waa sunno yidhi safarka ziyaarada innaga kama hadlayno oo aan safarka wadanin laakiin iyadoo safarka wadato cid sunno iyo qurbo ku sheegtay ma lahan qabla subki ayb qoladii hore marka waxay u qaybsameen wax waa bannaan tahay dhaho keliya waa bannaan tahay macnaheeda ajar lagama helayo dembina ma laga helayo iyo qolo waa xaaraam dhahdoo naskan iyo axaadiidtan deliishato oo saxaabada fahamkooduna kaasoo waafaqsanaanaya sooma garan xadiidkan waxaa dhici karta marka laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid in la dhaho wuxuu khaas ku yahay masaajidda nadarka masaajidda laga galo loo galo ayuu gaar ku yahay in la dhahaa laga yaabo ibnu taymiya raximahullah istixbaabu ziyaara sharciya kitaabka la yidhaha wuxuu leeyahay haddii masaajidii la diiday masjid waa afdalu lbiqaac dhulka ilaahay masaajidda ugu fadli badan haddaad tidhaahdid ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan kismaayo u safro oo masjid hebel ku soo tukado maya haddii lagu yidhi ma safri kartid ma dhaqaaqi kartid halkaagaan iskaga tuko masaajiddii haddii xaalkoodu sidaa yahay famaa baalu lqubuur buu yidhi qubuurtu min baabi owlaa bay u soo gelay buu yidhi faxwa alkhiaab bay ku soo gelaysafaxwa alkhiaab ayay ku soo gelaysaa haddii marka la yidhaha xadiidkan caam ma aha oo masaajidda ku gaar yahayna faxwa alkhiaab ahaanay u soo gelay xukunka haddii xadiidkan la camimo waana sida xoogga badane saxaabadan u fahmeene oo laa tushadu rixaalu ayi makaan la yidhaahdo waana sida xoogga badane ma soo gelayaan qubuuraha oo shaduraxli loo sameeyo waana say saxaabadu u fahmeenoo abu hurayre oo jabalutuur ka soo laabtay ayaa wuxuu arkay waxaa arkay basrata bnu abi basrata alkhifaari ayaa arkay markaasuu wuxuu yidhi haddaan ku ogaan lahaa aniga inaad yacnii duur jabalu duur ah u safrayso ma aadan u safarteen ayoo kaama yeeleen wataas aqwaashaasuu marka ka bixiyey marka masaladan mas'ale marka khilaaf bayna shaaficiya yani ka lah weeyaan madaahibtoo dhanna sidaas baa isaan oo kale iyaguna u qabaan maalikiyada qaadi ciyaad iyo culummo badan baa arkaan inaan la aadin shaduraxliga diidayo xanaabilada yanii ibnu bada iyo raggaasaa ka mid ah abulwafaa ibnu caqiil iyo ayaa ka mid ah xanafiyaduna sidoo kale ibnu taymiya masalada marka ikhnaa-iyadow aad uga hadlay marka mas'ale khilaaf ku jira buu xikaayooday khilaafkeedana sida xoogga badan adilada waafaqsan waxaa weeyaan almancu in markaa yacnii ay xaaraam tahay ayb wax istixbaab ku sheegayna male waa bannaan tahay waa xaaraan baa laysku hayaa ama waa karaaha ugu yaraan laakiin wax istixbaab iyo waajib iyo gaadhsiiyo dadka ku gaalaysiiyey ma jiro ayb marka qofku intuusan dadka yacni aan waxba oonan ku intaanu tadliilinin inuu horta mas'alada fahmaan la rabaqaala abu daawuud ruwiya naxwuhu xadiidkan oo kale la wariyey can cabdiraxmaan bni cawf can الnabiyi salى اllah عalيh ali wasalam qaala xadaثna mhlد bnu khalidin qaala xadaثna abu caasim xaa وxadaثna cabaasun اlcambariyu qaala xadaثna rawxun can bni jurayj qال أخبرنيi يوسف بن الحكم بن أbي سفyان أنه سمع xفص بن cمر بن عبدالرحمن بن cوف وcمرا وqاaل عabاas waxa uu yidhi iبن xنة أخبراaه عن cمر بن عبدالرحمن بن cوف عن رiجاaل من أصحاaب النبي صلى اه وسلم بhذا الخبر زاaد wxuu ku daray faqاaل النبي صلى الله عليه لي وسلم نبgu waxa uu yidhi wladii bacaa muxamada bilxaqi allihii nebi maxamed xaq ku soo saaran ku dhaaranayaayo aan ku dhaartay low sallayta haahunaa meeshan haddaad ku tukan lahayd la ajzaca canka waa kaa gudi lahaa salaatan salaad fii beyt اlmaqdis aa ku tukato haddaa halkaan isaga tukato salaad bayt اlmaqdis waa kaa gudi lahayd qaala abu daawuud rawaahu اlansaariyu can ibni jurayj faqaala jacfar bnu cumar ayuu yidhi waqaala camru bnu xaya وqاaل أخبراaه عن cبدالرحمن بن cوف وعن رiجاaل من أصحاaب النبي sl اه sلم sidaan u wariyey ayb bاab في قضاء النdr عن المyت ay hada kani baab baab weyaan ayb baabkan marka meelo kale inuu ku dhigaa laga yaaba kale hor hormariye saasuu leeyahay muxashiga fii qadaa'i nadri nadarka gudistiisa can اlmeyiti meydka laga gudo nadarkii in meydka laga gudo oo qofkii markaa waa nadray nadar buu galay intaanu gudin buu dhintay qof kale ma ka gudi karaa waay baabkan marka qaala xadaثna اlqacnabiyu qaala qara'tu calى maliki can ibni شhihaabin can cubaydillahi bni cabdillaahi can cabdillaahi bni cabaas ana sacda bna cubaadata istaftaa rasuula اllahi sal ا slam istaftaha wuxuu ka jawaab dalbay rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga faqaala waxa uu yidhi inna ummii hooyaday maatad way dhimatay wa calayha nadrun iyadoo nadar dusheeda uu yahay lam taqdihi aynan gudin faqaala rasuululahi sal l slam nebiga waxa uu yidhi iqdihi canha ka gud nadarka waxaa laga qaadanayaa marka qofkii dhinto isagoo nadar lagu leeyahay nadarka in laga gudi karo nadarku haddii uu yahay nadar maali ah xuquuqda ku waajibta haddii uu yahay xaq oo maali ah jumhuurulculamaa waxay leeyihiin waa laga gudayaa nadarka maaliga ah kaasu maalkiisaana laga dhiibayaa hadduu dhinto hantidii uu ka tegey waxaa la fiirinayaa xuquuq oo maaliya ma ku waajibtay haddii marka xuquuq maaliya ay ku waajibtay sida sakadii oo kale ayaa iyadoo ku taagan ayuu dhintay oo kale nadar baa lagu leeyahay maali ah maalkiisaa laga bixinaya intaan balla dhaxlin waa laga gudayaa waxaas ayb uma markaa tajhiiskaatajhiis baa la sameeya waa laga diyaarinayaa isaga deyntii baa laga gudayaa deynta allaa la hormarinayaa ilaa iyadaa owleysan tii bani aadamka sidoo kale ama labada deynood agu waa laga gudayaa deymankaas ka bacdi dardaarankiisii baa loo soo gudbayaa wixii uu ku dardaarmay baa laga bixinayaa kadib baa marka warafo iyo dhaxal iyo hawsheed ay gelayaan idin marka uma baahna haddii lagu lahaa nadar maali ah ou dhintay ma laga gudaa mase idin uma baahna maalkiisa waa laga bixinayaa nadarkaas maaliga waa laga gudaya ayb haddii marka qof kale oo ehelkiisa oo warafadiisa uu ku tadawuco isaga uu ka bixiyana waa uga gudmayaa sida hadda sacd ibnu cubaada hooyadii nadarka uu ka bixinayo oo uga gudmayo ayb haddii marka nadarku cibaadaadka maaliga miyuu keliya khuseeya mase kuwa badanigana waa u soo gudbaa bukhaari wuxuu wariyey ibnu cabbaas iyo ibnu cumar uu ka wariyey salaad nadar ah haddii lagu lahaa waa laga tukanayaa salaad nadar ah haddii lagu lahaa xataa in laga tukanayay sheegeen ayb maxaa yeeley nadarku waa ka duwan yahay salaadda caadiga ah oo nadarku waxaa weeyaan dayn waa dayn bani aadanoo kale wa rasuulku saas u qeexay sala allahu calayh ali wasalam oo wuxuu yidhi haddii hooyadaa lagu lahaan lahaa dayn qof kale uu ku lahaa lahay ma ka gudi lahayd haa haddaba ka gud marka hooyadaa nadarku waa dayni marka saa darteed marka salaadda sida caadigaa salaad isaga lagu lahaa ee waajib ku ahayd hadduu ka tegey lagama tukan karo laakiin mid isagu uu nadaray haa waa laga samayn karaa ibnu cabbaas iyo ibnu cumar saasay dhaheen ayb bukhaarina marka saxiixa ayuu ku keenay labada tacliiq qال xdثna cمر بن cwn qال أخبرna hشaym عن أbي bشhر عن سacيid بن jubayr عن بن cabاas أنa امرأaة haweenay rakibat الbaحra badda ayay fuushay fanadarad way nadartay in illaahu fanadarad way nadartay maxay marka ku nadartayna in illaahu allah haddii najaahaa uu soo badbaadiyo an tasuuma شhahran bil inay soonto in illaahu marka saasay u dabdisan tahay in i allaahu in illaahu in allaha ma ah in illaahu alla haddii najaaha uu soo koriyo u soo badbaadiyo an tasuuma inay soonto shahran bil fanajaaha allaahu alla waa soo badbaadiyey falam tasum ma soomin xataa maatat intay ka dhimatay fajaa'at ibnatuhaa gabadheedii baa timid ow ukhtuhaa ama walaasheed ilaa rasuulilahi sal l slam ay u timid fa amarahaa wuxuu amray an tasuuma canhaa inay ka soomto markaa nebigu wuxuu yidhi qofkii u yimid gabadheeda ama walaasheed ka sooma buu yidhi idinka soonka marka nadarka ah waa cibaada badaniya soonka soonka nadarkaa qofka in laga gudi karo oo laga soomi karo soon ahaan looga soomi karo ayaa xadiidkan uu tilmaamayaa xadiidkii kalena wuxuu ahaa man maata wacalayhi siyaamun saama canhu weliyuhu weliga marka ibnu xajar wuxuu yidhi qof ajnebi ah oo aan xalkiisa lahayn ma ka soomi karaa wuxuu yidhi asalka mas'aladan waa khilaafsan tahay hadday asalku khilaafsan tahayna say u soo aroortay tacliil kale iyo qiyaas kale ee lama sii geli karo yidhi waxaa uu ka soomaayo weligeeda bas nacam maxaa yeele mas'aladan mas'ale asalkii khilaaftay qof wax lagu lahaa qof kale ka samaynayo waxaa weeyaan khilaaful asli khilaaful asli markay tahayna laguma tasarufi karo marka istimbaadyo kale wax kale lama gelin karo mas'aladuna haddii qeyb ay tahay ma anfacaya mase ma anfacayo aan la ogeyn waa in siday ku soo aroortay oo lagu gaabsado suuraddaas oo qofkii marka isagu weliga u ahaaye dhaxalkeeda lahaa unbaa ka soomaya qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wa huwa alyarbuuciyu اlkuufiyu qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa cabdulaahi bnu caطaa can cabdillaahi bni buraydata can abiihi burayda ana imra'atan haweenay atat rasuula اllahi sal l slam nebigay u timid faqaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa tasadaqtu inaan sadaqaystay calaa ummii hooyaday biwaliidatin addoon yah addoon baan hooyaday ku sadaqaystoon siiyey wa inahaa maatat way dhimatay hooyaday wa tarakat waxay ka tagtay tilka alwaliidata addoontaa aan hore u siiyey bay ka tagtay qaala waxa uu yidhi qad wajaba ajruki ajrigaagii waa waajibay waa waajibay ood hooyadaad siisay warajacad ilayki fi lmiiraas warajacad way kuu soo noqotay wixii aad bixisayna ilayki adiga xaggaaga u soo noqday filmiiraasi dhaxalka dhexdiisa hooyadaa wixii aad ku sadaqaysatay ilaahay ajarkeeda waa ku siiyey haddana dhaxal bay kugu soo noqotay addoontii aad siisay ile hooyadeed waa dhaxlaysaada qaalad waxay tidhi wa innahaa maatad way dhimatay wa calayhaa sawmu shahrin bil soonkeed iyadoo lagu leeyahay fadakara naxwa xadiidi camrin xadiid camr oo kale ayuu sheegay tanna marka waxay tusaysaa soonkaa bisha lagu lahaa ramadaan inuunan ahayne nadar inuu ahaa kan ramadaan isaga inaan laga soomin baa muxaqiqiintu ay rajaxayaan imaam axmed ibnu cabaas caaisha hortiis yani imaam axmed caaisha ibnu cabaas imaam axmed ibnuulqayim taasay rajaxayaan waxay leeyihiin soonka nadarkaa maadaama uu dayn shabaho waa laga soomi karaa xadiidka man maata wacalayhi siyaamunna waxaa lagu xambaarayaa nadarka baabu maa jaءa fii man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuhu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa'a yimid fii man maata qofkii dhintay wacalayhi siyaamun soon isagoo lagu leeyahay saama canhu waxaa ka soomaye waliyuhu weligiisa xadiidkan marka abu daawuud halkan oo dhex geliyey wuxuu keenayaa marka isaga laftirkiisa inuu arko sawmu nadriga inuu yahay soonka layska soomo amaa midka kale kafaaraa la bixiya fidyaa la dhiibayaa fidyo soonkii ramadaana waxuu lagu leeyahay haddii waalidkaa ay uu dhintay isagoo lagu leeyahay uu dhintay ayb waxaa laga bixinayaa fidyo ayb maalmihii baa la tirinayaa fidya marka masaakiin baa la qoyanaya ka nadarkana laabudda soon ahaan in looga soomo ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya qaala samictu اlacmasha xaawa xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash almacnaa can muslimin اlbatiin can saciid bni jubayrin can ibni cabaas ana imra'atan haweenay jaaءat ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebigay u timid faqaalat waxay tidhi inahu sha'nigu waxa uu yahay kaana calaa ummihaa hooyadeed dusheed waxaa ahaa sawmu shahrin bil soonkiisa afa aqadiihi marka hadalkii nooc waxaa ku jira marka iltifaaq markii hore qayb uu ku socday haddana waxay tihi afa aqdiihi afa aqdiihi miyaan qallaynayaa canhaa xaggeeda ma ka qalleeya qaala waxa uu yidhi low kaana calaa ummiki daynun hooyadaa dusheeda hadday dayn ahaa lahayd akunti adigu ma ahayd qaadiihi tuka gudayo midka gudayso akunti adiga sowmatihiakunti sowmatihid qaadiihi midka tuka gudayso qaadiitahu low kaana calaa ummiki daynun hooyadaa dusheeda dayn hadday ahaan lahayd akunti miyaadan ahaa lahayn saasoo kaleay ka dhigan tahay yani akunti sawmatii yani waxaad ahaa sowma ahaa lahayn adiga qaadiyatahu tuka gudi lahayd oo ka gudayso qaalad waxay tihi nacam haa istifaamku isagu waa muhbat lidaalika qaala nacamu tujab akunti ayb waxaad ahaan lahayd qaadiyatahu tuka gudayso qaalad waxay tihi nacamhaa qaala waxa uu yidhi fa daynullaahi alla deynkiisa axaqu xaqnimo badan an yuqdaa in la gudo deynka allah ku xaqnimo badan haddaba in la gudo nadarkii marka waa deyn qofka dusha u saaran waa laga gudayaa marka ayb jumhuurku marka waxay ku tageen nadarka maali haddii uu yahay waxaa waajib ah in laga gudo min ra'si maali lmayit meydka raasu maalkiisa in laga gudo iyunanba ka dardaarmin haddii la rabo ilaa in waqaca nadru fii maradi اlmowt nadarku haddii uu dhacay marka geeri isagoo jiradii geerida ku jira haddii uu dhaco ulufkaa laga bixinayaa markaa wasiya ahaan baa loo ictibaarinayaa ayb maalikiyada iyo xanafiyadu waxay shardiyeen marka raasmaalkiisa laga bixinaayo laga gudaayo waa inuu ka dardaarmay dhaheen shardi maahan laakiin ayb xadiidka waxaa kaloo ku sugan fiihi fadlu biri اlwaalidayn labada waalid in loo baarinimo falo bacda alwafaa markay dhintaan ka bacdi labadii waalid xuquuqda ay kugu leeyihiin ood ugu baarinimo fali karta waxaa ka mida nadarkii ay nadareen inaad ka gudid haddii soon oo baaqi ku yahay dayn haddii lagu leeyahay waxaasoo dhan inaad ka xalliso waatawasulu ilaa baraa'ati maa fii dimmatihim xadiidka waxaa kaloo tusayaa in laga shaqeeyo oo sidii loo gaari lahaa waalidkaa qofka waalidkiisu say beri ku noqon lahaayeen oo dad xoolihiis iyo dayn uga beri noqon lahaayeen sidaa in laga shaqeeyo inay baarinimada waalidka ka mid tahay qال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna cبدالله بن وهب qال أخبرnي cمر بن الxاrث عن cبaydالله بن أbي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن cروة عن cائشhaة أن النبي sl اه sلم qاal maن maata qofkii dhintay وعalayhi صiyaamu soon isagoo lagu leeyahay saama canhu weliyhu weligiisaa ka soomaayo baabu ma yu'maru biwafaaئihi min الnadri baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baabahay yu'maru la farayo biwafaa'ihi gudistiisa oo min الnadri nadr ah usuusha marka makhtuudaadka khadiga ah baabkan wuxuu ku soo arooray bacda baabin fi اnnadri fi ma laa ymliku ayuu yimid wuxuu leeyahy hada albaabu jaءa fii usuulina alkhaiya bacda baabin fi اnnadri fi ma laa ymlik yani baabka soo socdo kadib ayuu yimid usuusha khadiga haysana buu leeyahay mucalaq kitaabka baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay umaru la farayo biwafaa'ihi oofintiisa lays amrayo min annadri nadar nadarki yacni in la oofiyo nadarka in la oofiyaa ay tahay nadarku dhowr nooc buu ahaa nadru tabarur iyo nadrulajaaj buu ahaa tabarurka isagu waa la oofinayaa labadiisii nooc nadrulajaajka labadiisa nooc midna waxaa weeyaan shay mubaaxa in qofku uu nadarka ku galo midna wuxuu ahaa nadarku inuu ku galo macsi macsi hadduu ku galo iyo hadduu mubaax ku galo labadaba ma laazimayo nadarkaas ma laazimayo mar haddaanu laazimin laakiin kafaaratulyamiin iyo ayaa waajibaysa ma la oofinayo kafaaratulyamiin baana bedelkeeda gelaya sida yacni loo badan yahay saas qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa alxaariث bnu cubayd abu qudaama can cubayd اllaahi bni اlahnas can camri bni shucaybin can abiihi can jadihi ana imra'atan haweenay atat الnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigay u timid faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii nadartu waxaan nadray aniga an adriba inaan garaaco calaa ra'sika adiga madaxaaga korkiisa inaan ka garaaco bidufi duf dufku waa gurbaan khafiif korkaaga inaan gurbaan ka garaaco ayaa nadar ku galay bay tihi nacam haddii ilaahay ku soo celiyo guul ku soo siiyo dagaal buu nebiga ku maqnaa saasay nadar ku dhashay qaala waxa uu yidhi markaa nebi sal ll slam awfii binadriki nadarkaaga oofi marka halkan marka ishkaal baa ku jira ishkaalka ku jira waxaa weeyaan addarbu bidufi xukunkeedu wuxuu noqon karaa wakhtiyada qaarkood xilliga faraxa iyo aroosyada iyo jaa-is xukmuhu waa jawaas shay mubaax a marka intay nadar ku gashay haddana nebigu oofi dhahaya horena waxaan u soo marnay qisadii abu israa'iil markii uu yidhi nadar uu ku galay bannaankaasaan taagnaanayaa hooska ma aadaayo waa taagnaanayaa ma fadhiisanaayo waana soomanaanayaa markuu yidhi waa kii nebiga sal l slam uu yidhi war hooska tag fadhiiso soonkaagana wado kuwii kale marka wixii iska mubaaxa ahaayee in qofku istaagnaado iyo qoraxda inuu istaago iyo waxba lagama soo qaadin keliya waxaa wax laga soo qaaday soonkii bisbaa wax laga soo qaaday maadaama soonku cibaado iyo qurba uu yahay soonka marka nadar isaga waa lagu geli karaa laakiin qorax baan taagnaanaya nadar laguma geli kara maxaa yeele shay iska mubaaxo awal baan alle loogu dhowaa jirin taas marka masalada saas taas xaggaas saasaan kusoo taxqiijinnay meeshanna hadda sida muuqato shay mubaax a baa nebigu leeyahay awfii binadriki see marka la dhahayaa marka yani jawaabtu waxay noqonaysaa ayb ma ashaara ilayhi اlbayhaqiyu bayhaqi baa ka jawaabay waxa uuna yidhi qowlkan awfii binadiriki uu yidhi yushbihu an yakuuna adina laha fii dalika lima fiihi min idhaari اlfaraxi biاsalaamati nebigu sal ll slam bayhaqi waxa uu yidhi waxaa laga yaabaa nebigu inuu u idmay oo uu markaa yacnii muujintaas farxadda la muujinayo darteed rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu u idmay marka idinkaas rasuulka oo macnahaas maslaxa yacnii macnahaana uu ku jiro yaa qurbo noqon karo nacam ayma isaga wuxuu leeyahay nebiga waxaa laga yaabaa farxadda muujinteeda darteed inuu nebiga ugu idmay walaa yalzamu min dalika arrinkanna ka laasimi maayo alqowlu biinciqaadi اnnadri bihi shay mubaaxa in nadarku guntan maayo ma laga qaadanayo buu yidhi waa kan marka farxad la muujinayo oo rasuulka sal ll slam idmay waaqicatu cayn camalow ka dhigayaa marka oon cumuum lahayn xugun aan laga qaadanayn sidaasoo kale isago ka dhigay bayhaqi ibnu xajar baa isaga wuxuu ku daray wuxuu yidhi wayumkinu an yuqaala midaanaana la fahmi karaayo aad u toosane wuxuu yidhi wayumkinu an yuqaala waxaa suurtagala in la yidhaahdo inna min qismi اlmubaaxi waxyaabaha mubaaxa ah waxaa ka mid ah maa qad yasiiru bilqasdi manduuban waxyaabaha mubaaxa ah baa waxaa ka mid noqon karaa wax qasadka iyo niyadu sunno ku noqon karo isku bedeli karo ayb kanawmi fi lqaa'ilati litaqawi calaa qiyaami اlleyli sida qofka in la hurdo waa mubaax waa iska bannaan tahay hurdadu qofka hadduu barqadii seexdo si uu salaatuleylka caaw u tukado qasadkaasi muxuu hurdadan ka dhigay muxuu ka dhigayna manduubuu ka dhigayna shay manduuboo la jecel yahay buu ka dhigay soo maa mucaadi ibnu jabal sooma dhihin innii axtasibu nawmatii kama axtasibu qawmatii fii qowmatii anigu wuxuu yidhi hurdadayda waa ku ajar xisaabsadaa ajar baan ka raadsadaa sida aan qiyaamuleylka ajar uga raadsadoo kale marka wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa shayga mubaaxa waxaa ka mida qaybo haddii niyo ay la xiriirsanto isku beddelayo manduub ayb kaannawmi fi lqaa'ilati liltaqawi calaa qiyaami اlleyli wa aklati saxr liltaqawi calaa siyaami nahaar calaa siyaami الnahaari cuntaad cuntay waa suxuuratay waxaa u suxuuratay inaad soonka ugu xoogaysato subax berri waa manduub fayumkinu an yuqaala marka waxaa suurtagala in la yidhaha buu yidhi meeshaan marka أna idhaara اlfaraxi bicawdi الnabiyi salى اllahu عalيه ali waslama saaliman macnan maqsuudu yaxsulu bihi اhawaab waxaa la dhihi karaa buu yidhi markaa weentaani markay tidhi gurbaan layska garaaco wakhtiyada faraxa mubaax buu iska ahaa laakiin markay la xiriirsanta nebiga soo geliddiisii iyo isagoo soo guulaystay oo diintii xoogaysatay isagiina aan waxba soo gaarin isagoo nabad qaba uu soo galay farxadda lagu farxaa soo cibaado ma noqonaysa marka waxaa la loogu dhowaanayo way noqonaysaa binaan calaa daalika uu nebiga owfii binadrika uu yidhi tanaa fiican marka in lagu tawjiihiyo farxadda marka ay ku faraxday rasuulka soo geliddiisa isagoo nabad qabo ayaa waxay ka dhigtay shaygan mubaaxa ahaa manduub binaan calaa daalika nadar waa ku ansaxay marka laakiin shay iska mubaaxa nadar ku guntan mayaan masaasay ku tawjiihiyeen marka aimadan qaalat innii nadartu haddana waxay tihi innii nadartu waxaan nadray an adbaxa inaan ku gowraco bimakaani kada wa kada yacnii meel heblaaye heblaayo ayb makaanin meel kaana yadbaxu fiihi ahluuljaahiliyati ahlujaahiliyada ay wax ku qali jireen qaala waxau yidhi nebiga lisanamin sanam miyaa miyaa miyaa wax loogu gowrici jiray qaalat laa maya qaala waxau yidhi liwahanin wahan miyaa sanam iyo wahanna waa isku macno dhow yihiin waqiila waxaa la yidhi sanamku waa wixii suura le wahankuna waa wixii suura waa ka caamsana qaalat waxay tihi laa maya qaala nebigu wuxuu yidhi oofii binadriki nadarkaaga oofi tanna marka qofku haddii uu nadar ku gala yacnii inuu meel wax ku soo gowraco oo masaakiinta joogto wax ku soo sadaqaysto waa bannaan tahay inuu saa ugu baxo marka lamid maahan shadu rixaal ilaa ziyaarati اlqubuur iyo la mid maaha midaan masaladan hadda xadiidkan uu ka warramay ee kuwa soo socdaba waxaa weeyaan qofku inuu nadar ku galo masaakiin maalan joogto jawhar masaakiin joogto inaad intaad xoolo meeshaa ka qaaddo ama meeshaaba aad geys xoolo ka gaddo oo aad qasho xoolahaas ilaahay dartii aad u qasho masaakiintaas ku sadaqaysato oo makaankaasna aad magacowday waa kugu laasimay markaas la mid maahan marka masaladii hore tan waa saas dhinacaa marka waa ku kala duwan yihiin ayb makaankaas marka hadda qofku qasadkiisu maaha isago laakiin qasadkiisu waxaa weeyaan fuqarada meesha joogto taasaa muhiim haddii makaan ay noqoto qasadku hadduu makaan mucayana uu noqdo culummadu waxay leeyihiin xoolihii sidaasoo kale lagu nadaro maka in la geeyey noqonay ilaa makaan wax lagu gowraco lagu weyneeyo maka iyo unbaa ka jiraanin ayb laakiin hadduu qasadku yahay fuqaro wax la soo siiyo iyo makaanka waa markaas waa tabacu iska noqonaya waana la yeeli karaa dhib malahaayb qال أwفي بndrki nadrkaaga أwفi qال xadaثna dawuud بن rushayd qال xadaثna شhucayb بن إسxاaq can الأwزaaciyi can يxya bn abi kaثيiri qاla xadaثnii أbu qilaabة qاla xadaثnii ثaaبit بن ضaxاak qaala nadra rajulu ninbaa wuxuu nadray calى cahdi rasuuli الlah sl ل slm waqtigii rasuulka an yanxara ibilan geel inuu gowraco bibuwaanata uu ku gowraco buwaana meesha layb ayb faataa rasuul الlahi sl ل slm nebigu yimid faqaala wuxuu yidhi inii nadartu waxaan nadray an anxara ibilan geel inaan ku qala bibuwaanata buwaana faqaala rasuulu ulah sal l slam hal kaana fiiha wahanun min awhaani iljaahiliyati yucbad meeshaas makuu ooli jiray sanama asnaamta jaahiliyadoo la caabudo qaaluu waxay yidhahdeen laa maya qaala waxau yidhi hal kaana fiiha ciidun isu imaatin maka jiri jiray min acyaadihim iyaga ciidahooda ciidgaalaad meeshaas maka dhici jirto ma layskugu imaan jiray qaaluu laa bay dhaheen maya qaala rasuulu lah sal l slam nebigu wuxuu yidhi owfi binadrika nadarkaaga oofi fainahu shanigu waxaa weeyaan laa wafaa'a oofinu ma ahaanin linadri nadar fii macsiyati illahi ilaahay macsiyadiisa dhexdeeda walaa fii maa laa yamliku bnu aadam iyo wax bani aadamku aanu hanan karin awooddiisa aan ahaynna nadar dhexdiisa ma ahaanin xadiidkan shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaa'u siraadi almustaqiimka aaduu ugu sharxay ayb wuxuu yidhi wahada yadullu calaa ana dabxa bimakaani ciidihim wa maxalli awhaanihim macsiyatun lilaahi min wujuuhin xadiidkani wuxuu tusayaa buu yidhi meelaha gaaladu ay diin ahaan iskugu yimaadaan ama meelaha ay asnaamta wax ugu gowracaan inay markaa macsi ay tahay haddii qofka uu nadar ku galo inuu meesha wax ku gowraco ku gowricidda meesha wax lagu gowracaya inay nadar ay noqonayso macsi ayb wahada yadullu calaa ana dabxa bimakaani ciidihi meeshay isugu tagaan ay iskugu yimaadaan wax lagu gowraco wax lagu qalo wa maxalli awhaanihim asnaamtooda meelaha ay taalla wax lagu gowraco macsiyatun lilaahi tacaala inay tahay min wujuuhin axadihaa wujuuhdaas kan ugu horeeya qowluhu fa awfi binadrika nadarkaaga oofi tacqiibun lilwasfi bilxukmi bixarfi اlfaa'i wadalika yadullu calaa ana alwasfa huwa sababu اlxukmi masale marka usuulu dhexda dhigay marka u gale oo wuxuu yidhi fa awfi binadrika jumladaas yaa waxaa ku jira buu yidhi tacqiibun lilwasfi wasfigiibaa waxaa lagu cirbiyey bilxukmi xukunkii loogugu cirbiyey bixarfi lfaa'i xaraf fa'a wadalika yadullu calaa ana alwasfa wasfigu huwa sababu lxukmi wasfigu inuu cillo xukunka soo jiidan yahay buu tusayaa wasfiga aaweyna hal kaana fiiha ciidun min acyaadihim iyo waa wasfigii markii wasfiga lasoo sheegay baa fa awfi xukunkii baa la keenayo fa'i ku jirto wasfigu marka inuu xukunka isagu keenay sabab u yahay baa laga qaadanaya marka fa awfi sababkeedu waa maxayna meeshaas baa waxaa ka maran sanamna laguma caabudi jirin waxna looguma gowrici jirin asnaam gaaladana ciid ay iyagu lahaayeen isugu imaan jireenna ma jirin meeshaas hadday cagsi noqon lahaydna xukunkuna muxuu noqon lahaa cagsi isagana oo meesha fa awfi ah haddii la dhihi lahaa rasuulka sal lla cl slam meeshaasi sanam baa wax loogu gowrici jiray ama ciidahoodaa ka dhici jirtay waa diidi lahaa nebiga sal slam fa awfi waxuu isku bedeli lahayd laa tuufi ha oofinin ayb fayakuunu sababu اlأmri biاlwafaa'i wujuuda اnadri khaaliyan min haadayni اlwasfayni fayakuunu wujuudu اlwasfayni maanican min alwafaa'i bay noqonayaan marka ilaa an qaala wاhaaliثu أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا lasawaqa sala allahu calayh waali wasalam linnaadiri alwafaa'a bihi hadday bannaanaan lahayd meeshaas in wax lagu qalan karo adoo ilaahayba u jeedo hadday kuu bannaanaan lahayd nebigu ninkaas u bannayn lahaa kamaa sawaqa liman nadarat iddarba bidduffi an tadriba calayhi ayb bal la wjaba alwafaa'a bihi waaba waajibin lahaa sida naagtaasba nebigu uu u yidhi naagtii gurbaan baan dushaada ka garaacaya tidhi soo nebiga ugu ogolaado kana ugu ogolaan lahaa ee waynan bannaaneen middaan ida kaana dabxu bilmakaani اlmanduuri waajiban faida kaana markaa wuxuu yidhi faida kaana dabxu bimakaani ciidihim meeshay ciidda iskugu imaan jireen in wax lagu gowracaa manhiyan canhu hadday noqotay fakayfa almuwaafaqatu fii nafsi اlciidi bificli bacdi اlacmaali alatii tucmalu bisababi ciidihim haddii marka meeshaasi in cibaado gowraca lagu sameeya la reebay meeshayse iyagu ciid ahaan iskugu imaan jireen fa kayfa wuxuu yidhi haddiiba ciiddoodii acmaashii ay samaynayeenoo kale la sameeya maxay noqonaysaa ayb waa xaaraantinimadeeda waa iska caddaanaysaciiddoodii meeshay ciid ahaan ay ugu dabaaldegi jireen diimahooda in wax lagu qalaa la diiday adoo ilaahay dartii u jeedo famaa baaluka marka haddaad iyagii waxa ay samaynayeenoo kale haddaad samayso maxay noqonay marka ood ciidda ku raacdo xaaraan marka aad u muuqanayso iyay noqonaysaa qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala ahbaranaa yaziid bnu haaruun qaala ahbaranaa cabdullahi bnu yaziid bni miqsam alhaqafiyu min ahli اطaa'if qaala xadaatnii saaratu bintu miqsam alhaqafiy annahaa samicat maymuunata binta kardam waa min siqaari saxaabay ka mid ahayd qaalad kharajtu maca abii aabbahay baan la baxay fii xajati rasuulillahi sal l slam nebiga xajkiisii fara'aytu rasuulalahi sal slam nebigii baan arkay wa samictu nnaasa dadkii baan maqlay yaquuluuna iyagoo dhahayo rasuulullahi sal l slam haadaa kan rasuulullaahi weeyaan fajacaltu waxaan gudagalay ubidduhu inaan kor yeelayo oo aan ku kor yeelayo basarii araggayga yacnii inaan aad u fiirinayo fadanaa ilayhi abii aabbahay baa u soo dhowaaday nebiga wahuwa isaga oo calaa naaqatin hal saaran rasuulka hasha oo lahu isagu uu lahaa macahu oo wato markaa diratun ul oo wato ka dirati lkutaabi ilmaha yareeree dugsiga dhigta usha lagu garaaco oo kale ul ah isagoo markaa wato alkutaab waxaa layidhaha mawdicu yacnii almadrasa meesha qur-aanka in lagu barto madaarista qur-aanka fasamictu alacraaba reebaadiyihi baan maqlay iyo wannaasa dadkii yaquuluuna iyagoo dhahayo aababiyata ababiyata waa idin kordhiga sooma aababiyata ababiyata ixdaruu taxdiiray ku nasbisan tahay ixdaruu iska ilaaliya aababiyata ababiyata ababiyada marka maxaa laga wadaa laba macnay leedahay usha oo usha marka qofka lagu garaacayo ab ab ab ayaa ka yeertay dhexen sawdkii bay marka ushii ay ku sheegeen macnaha labaad adababiyata waxay tahay iyagiibaa ordaayey orodkooda marka ay lugaha dhulka ku dhufdhufanayaan marka sawdka ka yeerayana waa lagu fasiray xadiidkan ma xasuusataan wa xasuustaan ma idinku jira xadiidkan mana soo maray mase nama soo maray intou nagu soo maray ya ya kitaab he alxaj maya kitaabu nikaax buu nagu soo maray baabu taswiiji man laa yuulad man lam yuulad yani baab waxuu nagu soo maray qof aan yani la dhalin ma la guuri karaa qisadan waa dheereed saan laftirkeeda inoo soo martay qaybta dambena ninkii waatuu yidhi marka wuxuu cunuga la ii dhali doonaan kuu guuriyey meeqa igu guurisay intaas sadaaq intaas leeg markii dambe waatay isku qabsadeenoo anigu intii baan dhiibayaa iyo maya intaas baa dhiibaysaa ayb xadiidkuna dacfi baa ku jira fadanaa ilayhi abii marka abu daa'uudka waa ku yaryahay takraarka laakiin inaa xusuusnaataanfadanaa ilayhi abii aabbahay baa u soo dhowaaday bay tirin فأhذa بqadmihi faaqada wuxuu qabtay biqadamihi gomadiisiibu uu qabtay lugtiisiibuu qabtay faaqada aabbahay baa wuxuu qabtay biqadamihi biqadami الnabiyi sal اl slam nebiga gomadiisa qaalad waxay tidhi markaa iyada maymuuna binti kardam faaqara lahu waa u qiray marka faaqara lahu laba tawjiih baa ku jirto faaqara yacnii aabbahay baa wuxuu u qiray lahu lilnebiyi nebiga birisaalati buu u qiray rasuulnimadii buu u qiray cawnulmacbuud isagu saasuu yidhi badlulmajhuudka laakiin wuxuu yidhi saas ma aha fa aqara nebigiibaa u qiray waayo lahu ninkan buu u qirayoo ficilkaas buu u qiray inuu lugtiisa qabsado ayuu nebigu waa u sii daayey faraha uga qaado waa u dhaafay macnahaasaana sax ahoo riwaayada imaam axmedaa ku timid fa aqara annebiyu sala allahu calayh waali wasalam lahu bay dhahaysaa riwaayadaa faacilka waa caddaynaysaa nebigaa u qiray waxa uu u qirayna waxaa weeyaan inuu lugaha ka qabsado ayuu u qiray wa waqafa calayhi wawaqafa wuu istaagay calayhi agtiisuu istaagay wastamaca minhu waa dhegaystay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo innii nadartu anigu waxaan nadaray in wulida lii waladun haddii ilmo la ii dhalo dakarun oo lab ah weliba wiil ah an anxara inaan gowraco calaa ra'si buwaanata buwaano korkeeda fii caqabatin buurta min ahanaayaa oo yacnii buurahaas ka mida ciddatan tiro min alhanami ari ah inaan ku gowraco qaala waxau yidhi laa aclamu ma ogi ilaa annahaa qaalat inay tiri hamsiina konton neefo ari ah faqaala rasuululah sal l slam nebigu waxau yidhi hal bihaa min alawhaani shay-un asnaamta wax maku meeshaa ma yihiin qaala laa buu yidhi maya qaala faawfi haddaba oofi bimaa nadarta bihi waxaad ugu nadartay lilaahi alleh qaalad waxay tidhi fajamacahaa waa soo ururiyey aabbahay fajacala wuxuu gudagalay yadbaxuhaa inuu gowracayo qalayo fanfalatat minhu waxaa ka fakatay shaatu neef ari abaa ka fakaday fadalabahaa waa raadiyey waa ka daba orday wahuwa yaquulu isagoo dhahayo allaahuma awfi cannii nadrii allaahuma yaa allaahu allow awfi oofi cannii aniga iga oofi nadrii nadarkayga fadafira bihaa wuu soo helay fadabaxahaa wuu gowracay iyadiina qaala mar xadiidkii hore u la macneeyahay kana dacfina waa ku jira oo saara binti miqsam ayaa jahaala ay ku sugan tahay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa abu bakrin alxanafiyu qaala xadaanaa cabdulxamiid bni jacfar can camri bni shucaybin can maymuunata binta kardami bni sufyaan can abiha naxwahu mukhtasarun minhu shay-un wahuwa isagoo mukhtasarun lasoo gaabiye shay-un wax la soo gaabiyo minhu xadiidka ka mida qaala wuxuu yidhi hal bihaa wahanun aw ciidun min acyaadi aljaahiliya qaala laa qultu ina ummii haadihi hooyaday calayha nadrun baa korkeeda ah wamashyun iyo socod afa aqdiihi canha maka gudaa warubamaa qaala bnu bashaar an aqdiihi canha maka gudnaa qaala nacan buu yidhi haa baabun fi nadri fi ma laa yamliku baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi nadri nadarka fi ma laa yamliku waxa aanu hananaynin wuxuuse awood u lahay nadar ma ku xihan karaa ma ku geli karaa qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wmuxamed bnu ciisa wahuwa abu jacfar aطabaac qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can abi qilaabata can abi lmuhallab can cimraana bni xusaynin qaala kaanat alcadbaa'u hashii nebiga cadbaa la dhihi jiree cadbaa waxay ahayd lirajulin nin ayay u sugnaatay oo lahaan jiray min bani cuqayl qoladaas ah wa kaanad waxay ahayd iyaduna min sawaabiqi alxaaji xujaajta kuwa ugu horeeyo dadka markay xajka aadayaan awrta ay rartaan hashani waa ka dheeraysay iyadaa ugu hormari jirtay yacni qaala waxauu yidhi fa usira waa la qafaalay ninkii fa utiya annabiya sal l slam nebigii baa loo keenay fa utiya huwa isagii baa la keenay annabiya baa loo keenay sal slam wahuwa isaga oo fii wahaaqin xirxiran xarig ku xiran wanebiyuna sala allahu calayh ali wasalam nebiguna calaa ximaarin uu yanii dameer korkiisa uu yahay calayhi dushiisa uu yahay dameerka qatiifatun maro fa qaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow calaama taakudunii ayb calaama ta'khudunii maxaad ii qabanaysaa wata'khudu saabiqata alxaaj xujaajta tii u hormari jirtayna maxaa u qabanaysaa anna aad ii qabanaysaa zaada bnu ciisa faqaala rasuulu lah sal l slam nebigu wuxuu yidhi icdaaman lidaalika asoo arrinkaa weynaysanayo uma attafaqaa qaala waxau yidhi na'huduka waannu ku qabanaynaa adiga bijariirati xulafaa'ika xulufadaada waxay geysteen ayaannu kuu qabanaynaa haqiifin reer haqiif xulafadaadii reer faqiif waxay geysteen ayaan adiga kugu ciqaabayna oo waxay ahayd yacnii ninkan bani cuqayl buu ahaa reer bani cuqayl ayaa waxay la bahwadaag la noqotay haqiif iyagii iyo haqiif baa marka isku xilfi noqday nebigayna dagaal kula jireen marka qoladaa haqiif ood yacnii heshiis la noqoteen ood dhankooda ka safateen ayaad adiga xarbi ku noqotay saasaanna kuu soo qabannay waxay haqiif nagu noo geysatay iyadaa dad naga qafaalatay saasaan adna kuu soo qabannay maadaama adinka iyo reer haqiif aan laydin kala saarin ayb reer haqiif ayaa muslimiintay laba qof ka qabteen oo maxaabiis ah marka waa in iyagiina wax laga qabtaa dabcan markaiyagii baa marka ninkan baa laga soo qabtay iyaga ku xilfi ahaa qaala waxauu yidhi wakaana haqiifun haqiif waxay ahaayeen qad asaruu inay qafaaleen rajulayni laba ninoo min asxaabi الnabiy sal ا l slam nebiga asxaabtiisa ah qaala waqad qaala fiima qaala qaala raawigii wuxuu yidhi waqad qaala wuxuu yidhi fiima qaala wuxuu ninkaa uu dhahayey wa ana aniguna muslimun muslim baan ahay ow qaala ama wuxuu yidhi waqad aslamtu waan islaamay ayb ninkii baa yidhi lasoo qabtay falamaa mada الnabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu markuu tegey qaala abu daawuud waxa uu yidhi fahamam ayb qaala abu daawuud wuxuu yidhi fahimtu haadaa kan yaan fahmay min moxamed ibni ciisa baan ka fahmay inta soo socoto warka imaan doono sheekhaygii moxamed ibni ciisa baan aad uga fahmay naadaahu oo dhawaaqa marka ninka yaa moxamed yaa moxamed qaala wa kaana nebiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa raxiiman rafiiqan mid naxariis badan oo dhimrin badan oo turid badan farajaca ilayhi waa u soo noqday faqaala wuxuu yidhi maa sha'nuka shaanigaagu waa maxay qaala wuxuu yidhi innii muslimun muslim baan ahay qaala nebiga wuxuu yidhi low qultahaa haddaad dhihi lahayd wa anta adiga oo tamliku amraka adoo arrinkaaga leh oo adiga marka arrinkaagii adoo ismaamulayo xor ah inta aan lagu soo qabannin haddaad dhihi lahayd inta aan lagu soo qabannin haddaad sidan dhihi lahayd ood islaami lahayd laguma soo qabteen low qultahaa haddaad dhihi lahayd wa anta tamliku amraka adoo arrintaada hanan yacnii hantay idan markaa aflaxta waad liibaani lahayd kulla alfalaax liibaan dhammaanteed isee marka xadiidkan meeshan marka ishkaal baa ku jira see loo tawjiihinaya ninkii wuxuu yidhi muslim baan ahaa aniga waqad aslamtu waan muslimay ana muslimun buu leeyahay rasuulkiina wuxuu leeyahay haddaad awal hore u dhihi lahayd waa ku anfici lahayd laakiin hadda kuma anfacayso nin marka muslima see maxbuus ahaan layskaga haysanaya illa ninkan hadda addoon maaha oo yani xugun hadda addoonnimaa kuma kuma dhicin khaaabi marka meeshan aad buu u tawjiihinayaayo wuxuu leeyahay uma lam yukhalihi الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu ninkan ma sii daynin maca dalika isagoo sidaa yidhi laakinahu raddahu ilaa daari اlkufri inuu soo celiy celiye iska badaaye iska daayee inta la qabtay baa daaru lkufri baa loo celiyey laba nin oo muslimiina lagu soo bedeshay sida xadiidka aakhirkiisa aan arkayna fa innahu yuta'awalu marka xadiidkan waa la ta'wiilinayaa waa la fasirayaa maxaa lagu fasirayaana calaa annahu qad kaana aطlacahu allahu calaa kadibihi in ilaahay nebigiisa uu tusay ninkan inuu been sheegayo waa loo waxyooday nebiga inuu been sheegayaa loo sheegay ayb wa aclama wuxuu ogeysiiyey alla nebigiisa annahu takallama bihi cala ataqiyati hadalkan inuu u yidhi cabsi inuu fakado un duuna alikhlaasi ilaahay dartii inuunan u dhihin alaa taraahu sow ma aragtid yaquulu wuxuu dhahayaa haadihi xaajatuka xiina qaala markuu yidhi innii jaa'icun faadcimnii wa innii dam'aanu fasqinii saa markuu yidhi waatan dantaada tan waa yidhi nebiga sal l slam walaysa hada liaxadin bacda rasuuli illahi sal l slam markaa nebigu khadaabi wuxuu yidhi walaysa haadaa arrintan oo kale ma laha liaxadin qof bacda rasuulilah sal l slam nebiga kadib yacnii arrintan qof nebiga kadib ay u suurtoobi kartaa ma jirto fa idaa qaala alkaafiru gaalku hadduu yidhaahdo innii muslimun muslim baan ahay qubila islaamuhu islaamkiisa waa la aqbalayaa wa wukilat sariiratuhu ilaa rabbihi waxaa u qarsoonna ilaahay baa loo tala saaranaya loo daynayaa ayb waqad inqaaca alwaxyu waxyigii waa go'ay wansadda baabu lhaybi baabkii qaybkana waa daboolmay oo waa xirmay buu leeyahay khaaabi marka wuxuu ku tawjiihinaya ku fasiraya arrintan arrin nebiga loo waxyooday oo ninkan inuu been sheegayo loogu waxyooday bina'an calaa dalika ayuu nebigu islaamnimadiisa u aqbalin bacda nebi marka qof loo sheegaayo maa jirtana maya ninka hadduu ku yidhaha muslim baan ahay faraha ka qaad ayb innii muslimun hadduu yidhaahdo waan islaamay hadduu dhaho daab iska joogna ee waa ku marmarsiyoonaysaa iyo qalbigaaga wax kalaa ku jira iyo adiga taas waa xirmay baabkaas ciddii loo sheegi lahaa hadda ma noola waa rasuulka sal ll slam ayb xadiidkan marka saasuu khaaabi u tawjiihiyey qaala abuu daawuud wuxuu yidhi uma rajactu ilaa xadiidi sulaymaan baan u laabtay qaala yaa muxamedu innii jaa'icun faacimnii muxamedow waa baahanahay i quudi innii dam'aanu fasqinii waa oomanahayo i waraabi qaala faqaala nebiyu sal slam haadihi tan xaajatuka baahidaada waayo ow qaala haadihi xaajatuhu fafuudiya rajulu ninkii waa la furtay bacdu markaa kadib birajulayni labadii nin baa lagu soo furtay isagii baa la celiyey labadii muslimiintaa lagu soo furtay marka qaala waxabasa rasuululahi sal l slam alcadbaa'a nebigu wuxuu ka reebtay ninkii alcadbaa'a hashii cadbaa liraxlihi buu u reebtay markaa rarkiisii iyo gaadiid ahaantiisiibuu u reebtay qaala waxau yidhi marka raawigii faaqaara almushrikuuna mushrikiintii waxay soo weerareen calaa sarxi almadiinati geelii madiino joogay bay soo weerareen fadahabuu bihi way la tageen wadahabuu bilcadbaa hashiina waa qaateen cadbaa ahayd qaala falammaa dahabuu bihaa markay la tageen wa asaruu imra'atan naagna way qafaasheen min almuslimiina muslimiintii ka midana waa kaxaysteen qaala fa kaanuu waxay ahaayeen idaa kaana min alleyli habeenka marka la gaaro yuriixuuna ibilahum geelooda ayay markaa yacnii daajinayeenay marka soo daaq ay geyn jireen fii afniyatihim sabadooda iyo meesha iyaga daaradda oo yacnii ardaaga u dhow ayay daajinayeen geela ayb ama halkaasay ku aay cawaysin ugu samaynayeen ku caway jireen qaala waxa uu yidhi markaa fa nuwimuu waa la seexiyo xag allah laga seexiyo leylatan habeen wa qaamat ilmar'atu naagtii waa kacday fajacalad waxay gudagashay laa tadacu yaddaha gacanteeda inaysan saaraynin calaa baciirin rati ilaa raqaa waa ololaaya ilaa waxay rabtaa inay ka fakato rati iyo gaadiid bay rabtaa marka ay ku madiino ku tagto marka ratigii ay saa gacanta u saartaba waa qaylinaya waa cabaadayaan ayb xataa aatad ilaa ay uga timid cala alcadbaa'i hashii nebigu cadbaa ahayd qaala fa aatad calaa naaqatin hal bay u timid daluulin laylisan hebed ah mujarasatin aad markaa u laylisan oo loo layliyey oo aan cidna diidaynin qaala bnu ciisa waxauu yidhi falam tarqu ma aynan ololin ma qaylinin qaala farakibadhaa way kortay uma jacalat lilaahi ilaahay bay waxay u yeeshay calayhaa iyada dusheeda in najaaha allaahu hadduu ilaahay soo badbaadiyo gaaladan ka badbaadiyo latanxarannahaa inay gowrici doonto hashaas ilaahay hadduu i badbaadiyo waxay tidhi alla wuxuu igu leeyahay inaan hashan qalo u gowraco qaala waxa uu yidhi falammaa qadimat ilmadiinata madiina markay soo gashay curifat inaaqatu hashii waaba la gartayba naaqatu اnebiyi sal l slam hashii nebiga waaye fa ukhbira اnebiyu sala اllahu alayh ali wslam bidalika arrinkaabaa nebiga loo sheegay fa arsala ilayha waa u cidiray iyadii fa ji'a bihaa waa la keenay wa ukhbira binadrihaa nadarkeedii baa loo sheegay faqaala wuxuu yidhi nebiga sal l slam bi'sa maa jazaytiiha bi'sa waxaa fool xumaadayoo baas lahaaday maa jazaytiiha waxaad ugu abaalgudday iyadii ixsaan bay kuu samaysayoo waa ku soo cidgelisay markaasaad ugu abaalgudday inaad marka gowracdo waxaad ugu abaalguddayaa baasle ow jazatha waxay ugu abaalguddaybaa baasle in allaha caza wajalla alleh najaaha calayha in illaahu caza wajalla allah haddii najaaha calayha dusheeda uu ku koriyo latanxarannahaa inay gowracayso laa wafaa'a linadrin oofini uma sugnaanin nadar fii macsiyati illaahi ilaahay macsidiisa dhexdeeda macsida alla dhexdeeda nadar macsi alla ay ku jirto oofini ma laha walaa fii maa kiina ma laha laa yamliku bnu aadama bani aadam uusa lahayn wax adiga aadan lahayn nadar ma ka geli kartid naagtan marka maxalushaahidka meeshaa wa hashaanu iyada aysa lahaynbaa waa qalayaa bay tihi maxay qashaa maba leba iyadeena taas la oofin maayo lama oofinayo waa la gartay laakiin kafaaratulyamiin ma laga rabaa waa laga rabaa haa ayb sida xooga badan kafaaratulyamiin bay samaynee waana bis nadarkiina waa ka tagtay markayb xadiidkan waxaa laga qaadanayaa marka fawaa'id fara badan ooy ka mid tahay wixii loo baabaystay oo mas'aladii kale yacnii khataabi uu tilmaamay ay ka mid ahayd waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa naagta keligeed inay safri karto hadday daruuro iyo dan ku kallifto nacam oo gaalo ay ka cararayso oo kale ama ay hijro tahay ay soo hijroonayso waa bannaan tahay marka biduuni maxram inay safar aado oo muslimiinta ay soo dhex gasho maxaa yeele haddii la yidhaha naagtani maxram sug de maxram goormay helaysaa diinteedii baaba laga fidneeyey markaas labada mafsada tee daran biduuni maxram inay safarto gaaladanna uga dhex baxdo oo diinta ka fidnaynayso iyo in diintii laga fidneeyayaa daran in diinka laga fidneeyaa daran ayb way bannaan tahay marka saas taasoo kale nacam ayb waxyaabaha marka xadiidka laga qaatay bay ka mid tahay qofku waxa uusan lahaynna sidoo kale inuunan nadar aanu ka geli karin haddaad tiraa marka haddii ilaahay saa ii yeelo ama ilaahay lilaahi calaya alla wuxuu igu leeyahay daartaas inaan iibiyo oo maalkeeda aan sadaqaysto sartan haddaad adiga lahayn maihi maama ansaxayo nadarkaas qaala abu daawuud waxa uu yidhi walmar'atu haweenayda haadihi tan imra'atu abidar abudar xaaskiisa weeyaan buu yidhi baabun fii man nadara an yatasadaqa bimaalihi qofkii nadaro in maalkiisa uu sadaqaysanayo nadar buu galay maalkiisa inuu sadaqaystay ayuu ku galay muxuu samaynayaa marka qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud wabnu sarx qaala xadaana bnu wahbin qaala ahbaranii yuunus qaala bnu shihaabin faahbaranii cabdiraxmaan bni cabdillahi bni kacbi bni maalik ana cabdllahi bna kacbin wa kaana qaa'ida kacbin buu ahaa min baniihi ilmihiisa ka mida xiina camiya markuu indhabeelay qaala waxa uu yidhi samictu kacba bna maalik baan maqlay qaala isagoo yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay inna min towbatii towbadeeda waxaa ka mid a an ankhalica inaan ka dhex baxo an ankhalica inaan ka siibmoon ka dhex baxo min maalii maalkayga sadaqatan lilaahi sadaqatan sadaqa darteed inaan uga baxo ilallaahi alla xaggiisa aan u sadaqaysanaya o ilaa rasuulihi qaala rasuulu llahi sal slm nebigu wuxuu yidhi amsik calayka bacda maalika maalkaaga qaar ka mida hayso fa huwa khayrun laka saasaa kuu khayr badani kaasaa kuu khayr badan qaala faqultu waxaan idhi fainii umsiku waxaan haysanayaa sahmii saamigaygii alladii bikhaybara khaybar aan ka helay qisadan marka waa xadiidkii dheeraaye kacab oo taqaanaan abu daawuud marka baabun fii man nadara an yatasadaqa bimaalihi buu soo geliyey awalan kacab maalkiisa inuu sadaqaysta nadar ma ku galay mase kuma gelin horta taasaa taxriir u baahan masalada intaan xadiidkan loo deliishanin awalan marka nadarku horta yacni kacab hadalka uu sheegay hadal munajaz ah waay wax mucallaqa ma aha tanjiiz ayuu ku sheegay waa munajaz laba marka waa muxtamal markuu leeyahay inii yacni inna min towbatii an ankhalica min maalii sadaqatan ilallaahi laba ayaa muxtamal oo ku yahay inuu nadar u jeedo oo markaa uu leeyahay waxaan ilaahay nadar ugu galay inuu ka wado maalkeyga inaan sadaqaysto waxaa kaloo muxtamal ku noqon karaa istishaaro iyo talo inuu raadinayo oo uu yidhi nebiga intuu u yimid kaanahu inuu leeyahay towbadeyda waxaa ka mida inaan maalkeyga sadaqaysto dhammaantiis ee rasuul allow say kula tahay ila tale adiga oo nebigiina marka uu talo siiyey uu yidhi maalkaaga qaar celi ayb waxaa kala duwan marka sidaas tanoo kale marka nadar ma la dhihi kara nacam wax nadara kacab ma samayno binaan calaa daalika marka haddii la yidhaha maalkaaga celi intaas yeel intaasna yeel oo sidii la faray ou yeelo saas unbaa xukunka lagu dhisayaa wixii uu sameeyo laakiin middan sidaan ah iyadu nadar saan kuma aha mana laga qaadanaya xadiidkan inta la yidhaahdo nadar buu ahaa hadduu nadar ahaana qofku hadduu yidhaha maalkaygoo dhan inaan sadaqaystaan ilaahay ugu nadiray nadarkaasi ma guntan maayo ama wuxuu ka guntanmayaa ulu iyo wax lamida ulu buu bixinayaa inta kalena waa la harayaa iyo xadiidkaanaana daliil u ah ma la dhihi kara ayb maxaa yeele waa kala duwanaan lahayd hadduu dhihi lahaa nadar baan ku galay kala duwanaan waa guntanmi lahaa marka ibnu xajar marka wuxuu yidhi saas oo kale qisatu kacbin lam yasdur minhu tanjiizun wa inama istashaara ushiira calayhi biimsaaki اlbacdi fayakuunu اlwlaa marka waxaa habboon baa la dhihi karaa liman araada qofkay ku jirta niyo oo isagu markaas rabo an yunajiza inuu gooyo atasaduqa wax sadaqaysi bijamiici maalihi ayb qofkii sidaa markaa rabo inuu goosto waxaa u habboon an yumsika bacdahu maalkiisa inuu qaar iska haysto walaa yalzamu min daalika arrintanna ka dhalan mayso ka laasimi maayo annahu low najasahu hadduu nadarka goyn lahaa lam yanfud nadarkaa inuunan fulaynin kama dhalanayso maxaa yeeley isagu qisada kacab istishaaray ahayd istishaaradiina qofkii hadduu leeyahay masaladan xukunkeeda ii sheeg wax nadaroo ku tacalluqaya ma leh laakiin marka loo sheega kadib hadduu goosto uu yidhaa ilaahay saasuu nadar iigu leeyahay markaas waa fulaya nadarkaas ayb culammada marka salafku kaasay isku khilaafeen marka ninkii hadduu nadar ku galo markaan soo garannay qisadan kacab nadar inaynan toos u tusaynin haddaan ogaanay oo ay talo iyo fatwo ay ku kooban tahay masaladaa markaan ka soo baxnay qofku waaba gooyey see la dhahayaa marka wuxuu yidhi ilaahay wuxuu igu leeyahy inaan maalkaygo dhan sadaqo sadaqaysto culimmadii marka salafku ay isku khilaafeen oo qaar waxay yidhahdeen fii man nadara an yatasadaqa bijamiici maalihi dayb qofkii sidaa ku nadiro waxaa markaa uu bixinayaa ilaa toban madhab meelahaas ibnu xajar sheegay imaamu maalik isaga wuxuu ku tegay ulu buu bixinaya saddex meeloodoo meel bis xadiidkaana wuu u qabsaday isagu wa fiihi maa fiihi waxa aan soo sheegnaa ku jira ayb imaam maalik isagu marka sidaasuu yidhi akaru ahli اlcilmina waxay ku tageen nadarkaasi waa waajibaya waa laazimaya maalka dhan inuu baxshay noqonaysaa waqiila waxaa la yidhi in kaana maliyan nin xoola haysta hadduu yahay waa ku laazimaya faqiir haddii uu yahayna kafaaratu yamiin ha la yimaadee waxba yuusa iska bixinin whada qowl ley waa ley bnu sacad cabdulahi bni wahbna qowlkaasu ku waafaqay waqiila waxaa kaloo layidhi yalzamu اlkul dhammaan waa ku laasimayaa ilaa idaa nadara lilajaaji nadarkiisu hadduu nadarulajaaj cara iyo wax lamid hadday ka keentay maahane sida kale waa laasimayaa taana waa layidhi sufyaanu thawri isagu wuxuu qabaa iyo awsaaci iyo jamaaca nadarku waa laazimaya haddii layska dhaawaxaa ku laazimaya kafaaratulyamiin yani ninku hadduu yidhaa maalkaygoo dhan inaan bixiyaan ilaahay u nadray kafaaratulyamiina laga rabaayo in markaa dhaartii kafaaro gudkii dhaarta ayuu la imaanayaa bikayri tafsiil aduu madaahibtaas yaa ugu caansan qال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna بن وهب qال أخبرنii يuنس عن بن شهاaب qال أخبرنii cبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه qال لرsuل الله صلى اه سلم حيina tiiba عlيه إنii أنhلc min maalي ayuu إنii أنkhلcu min maalي nadr miya marka lafdi nadarna kuma jiro dhaarna kuma jirto marka nadr maaha hadalkan ayb laakiin haddii low nadr laga dhigi lahaabaa khilaafkaas uu ku jiraa ee intan keliya qofku hadduu yihaa maalkayga inaan yani maalka meeshaas ii yaal inaan sadaqaysto waayo waa nadartay ma la dhihi kara kaanahu inuu leeyahay yanii haddaan maalkaa la baxo ka waran oo kaley noqon karta ixtimaal hadduu imaadana waa fadakara naxwahu ilaa laga gaaro khayrun laka qaala xadaanii cubaydullaahi bni cumar wahuwa alqawaariiriyu qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can zuhriyi can ibni kacbi bni malikin can abihi annahu qaala lilnabiyi sal slam w abuu lubaabata aw man shaa allahu qofkii alla doonaa wuxuu yidhi inna min towbatii towbadeyda waxaa ka mid a an ahjura inaan ka hijroodo daara qowmii qowmkayga meeshay degan yihiin allatii asabtu fiiha aan ku asiiba addamba dembiga wa anaan khalica inaan ka dhex baxo min maali maalkayga kullihii dhammaantii sadaqatan sadaqa darteed qaala yujzicu canka ulu saddex meeloodoo meel baa kaa gudaysaan la yidhi ayb xadiidkan marka qisadan abulubaaba in sidan marka loogu yeelo kuma ansaxaysanayb oo marka waxaa ku jira khaa baa ku jira marka saa darteed wahmi baa ku jiro xadiidkii kacab baa marka qisada sax ka ah xadiidkaasina nadar nas kuma aha qaala xadaana moxamed bnu اlmutawakil alcasqalaaniyu qaala xadaana cabdurazaq qaala ahbarana macmaru can الzuhriyi qaala ahbarana bnu kacbin bni malik ahbarana bnu kacb bni malik qaala kana abu lubaabata fadakara macnaahu wاlqisaة labi lubaaba qaala abu dawuud rawaahu yunus can ibni shihaab can bacdi bani saa'ib بn abi lubaabata warawaahu الzubaydiyu can ibni shihaab faqaala can xuseyn bni saa'ib bni abi lubaabata milahu ayb isnaadkaa marka dacfi ku jira waxaan o dhan qisooyinkan o dhan ayb qaala xadaana mxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu qaala xadaana alxasan bnu rabiic qaala xadaana cabdاllahi bn idriis qaala bnu isxaaq qaala qaala bnu isxaaq xadaanii الزhriyu can cabdiraxmaan bni cabdاllahi bni kacb bni maliki can abihi can jadihi fii qisatihi qaal qultu yaa rasuula اllah ina min towbatii ila اllahi an ahruja inaan baxo min maalii maalkayga aan ka baxo xaggiisa kullihii dhammaantii ila اllaahi aan ugaga baxo o ilaa rasuulihi sadaqatan sadaqa darteedna aan uga baxo qaala laa buu yidhi may qultu fanisfuhu qaala laa qultu fauluثuhu qaala nacam qultu fainii umsiku sahmii min khaybar saamigaygii khaybar baa marka iska haysanaya xadiidkani marka wuxuu tilmaamayaa waxaa ku jiro isagu marka inuu nadar yahay inaanu nadar ahayn ma kala cadana baabun nadri baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan annadru nadarka laa yusamaa aan la magacaabaynin ninkuu nadar bau galay waxna maa sheegin ma magacaabin ayb inii nadartu lilaahi nadran ayuu iska yidhi maalan qال xdثna جacفر بن مسافر التiنيسي عن بن أbي فudayk qال xadثnii طلxة بن يحyى الأنصاaرiي عن cبدالله بن سacيid بن أbي hindi عن bukayr بن cبدالله بن الأشhج عن كuرayb عن بن cabاasi أنa رasuل الlh صلى اه sلم qاal man nadra nadran qofkii nadr nadro lam yusamihi usan magacaabin fakafaarathu kafaaradiisa kafaaraةu yamiinihi dhaar kafaaradeeda wman nadra qofkii nadra nadra nadr fii macصiyaةi macsi dhexdeed ku nadra fakafaarathu kafaaraةu yamiinin wman nadara nadran laa yutiiquhu qofkii nadar aanu awoodaynin nadro fakafaaratuhu kafaaratu yamiinin waman nadara nadran nadar ataaqahu ou awoodayana falyafi bihi ha oofiyo xaafidku talkhiiska wuxuu ku yidhi fiihi dalxatu bnu yaxya baa ku jira wahuwa mukhtalafun fiihi ayb abu daawuudna inuu mowquuf yahay buu rajaxay oo marfuucnimada waa laga xoog badan yahay qaala abu daawuud rawaa hada alxadiida wakiicun wagayruhu can cabdillaahi bni saciid bni abi hindin awqafuuhu calaa bni cabbaas bay ku joojiyeen xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa qofkii nadar mutlaqa oo aan la magacaabin nadro kafaaratulyamiinu uga bixi karaa qaala alimaam abubakr ibn lmundir alimaam ibnulmundir kitaabkiisa ishraafka juska toddobaad wuxuu ku yidhi waاkhtalafuu fii ma yajibu calaa man nadara nadran min hayri tasmiyatin qofkii nadar sameeyo magacaabid la'aan isagoo nadarkaa magac dhabin oon magac sheegin qofkii saa nadar ku galo bay isku khilaafeen faruwiinaa can ibni cabbaas waxaana looga soo wariyey qaala inuu yidhi calayhi aqladu اlyamiin dhaar adag ayaa korkiisa ah wa aqladu اlkafaarati iyo kafaaro adag cidqu raqabatin ow yasuumu shahrayni mutataabicayn ow yuطcimu sitiina miskiinan dhaar adag halka qowl noocaas baa ibnu cabbaas looga wariyey wa ruwiya dalika can mujaahidinna waa laga wariyey wa fiihi qowlun aanin qowl labaad baa ku jiru yidhi ibnulmundir wahuwa ana calayhi kafaarata yamiinin dhaar kafaaradeed baa laga rabaa bis rawaa hada ruwiya hada alqowl can jaabir bni cabdillaahi baa laga wariyey wabni mascuud waاnnakhaciy wاshacbiy wacطaa wاlxasan اlbasriy wاlqaasim wasaciid bni jubayr wacikrimata waطaawuus waqaala maalikun wاthawriyu waabuu hawr ayb sidaasay dhaheen dhammaan kafaaruu la imaanayaa ninkii ilaahay nadar buu igu leeyahay yidhi waxna aan sheegin muxuu uga bixi karaa kafaaro inuu la yimaado kafaaratulyamiin wa qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi laa nadra calayhi walaa kafaarata nadarna korkiisa maahan kafaarana lagama rabo saasuu khilaafka marka masaladaas ibnulmundir saasuu u taxliiliyey culammada badankood waa aragtaa waxay qabaan kafaaradiisu inay tahay kafaaratulyamiin ninku hadduu nadar galo unanna magacaabin nadarkaas kafaaratulyamiin baa laga rabaa qال xdثna hاrون بن cbاd الأsدي qال xdثna أbو bكr عن بن cayاaش عن محمد mولى المغيرة qال xdثnii كacب بن cلقمة عن أbي الخyر عن cقبة بن cاmر qال qاla رsuل الlahi slى الlه عليه لي وsلم كفاaرة الnadr كفاaرة اليميiن xadiikan mslim baa wariyey waana kii bayhaqi oo u deliishaday in nadru macصiyaha kafaaro layska rabo maxaa yeelay waa nadarka unbuu soo gelaya isag qال أbو dاود وrawاه cمر بن الxاrث عن كacب بن cلقمة عن بن شiماsة عن cقبة qال xadثna محمد بن cوف عن cقبة riwaayaة ibنdaas qال xadثna محمد بن cوف أن سcيiد بن الحكم xadثهم qال أخبرna يحيى بن أيوب qال xadثnii كacب بن cلقمة أنه سمع بن شiماsة عن أbي الkhayر qaala samictu cuqbata bna caamirin yaquul samictu rasuula اllahi sal slam yaquulu milahu qala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii naaficun can ibni cumara can cumara anahu qaal wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inii nadartu fi ljaahiliyati jaahiliyadii baan aniga nadray dhexdeeda an actakifa inaan ictikaafo fi lmasjidi alxaraam inaan ku ictikaafo leylatan habeen faqaala lahu nebiyu sal l slam nebiga wuxuu ku yidhi awfi binadrika nadarkaaga oofi xadiidkan wuxuu deliilu yahay nadarka mudlaqa in la oofiyo waxaa kaluu deliilu yahay ictikaafka inuu yahay qurbo ilaahay loogu dhowaado nadarna galo waxaa kaluu deliilu yahay soon inaan loo shardhinin ictikaafka maxaa yeelay an an actakifa leylatan buu yidhi soon marka maama ictikaafka marka inaan soon loo shardhinin buu deliilu yahay culammada qaar baa saa u deliishaday xadiidkan laakiin isagoo waxaa soo arooray an actakifa yowman bayigana qolada kalena kaasay qabsanayaan waxaa kaloo ku jirta mas'alo kaloo muhim ah wahiya mas'aladaas waxay tahay hal yancaqidu nadru lkaafir fii xaali kufrihi gaalka isagoo gaala hadduu nadar galo nadarka ma guntan mayaa nadarkaas kasoo qaad ma yeelanaya oo hadduu islaamo gaalkaasi nadarkii la imowba miyaa laleeyahay ina nadarkaagii waa jiraa shaaficiyada laba wej ayay ka qabaan wejka saxiixa waxaa weeyaan laa yancaqidu inuunan guntan mayninba qofkaas ou gaal yahay nadarku waa qurbo gaalna qurbo kama ansaxdo jeerow ka islaamo xadiidkan see dhahaysaan markii la yidhina waxay dhaheen xadiidka lee cumar isagoo jaahiliyadii ku jirow nadarkan sameeyey nebigana oofi buu yidhi istixbaab baa lagu xambaarayaa bay dhaheen waa u wanaagsan tahay hadduu isagu soo islaamkii soo galay ku tadawucayo sidaas waa fiican tahay bacdu ahlilcilmina wejka kale labaadee shaaficiyadu ay leeyihiin waxaa weeyaan annahu yancaqidu waa guntanmayaa gaalka nadar waa ka guntanmaa laakiin goormaa laga rabaa markuu soo islaamo ka bacdi markuu soo islaamo wixii nadar uu galay wou la imaanayaa xadiidkan marka taasay marka culummadu ku kala qaqaateen aakhiru kitaabi alimaani wاlnuduur wabilahi towfiiq sal sl